inaba hooskeliya maala qaraainta ama daliilada waxaaba kaba mida ilahi wuxuui yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nisaa fadalliquhuna liciddatina aayadaasoo kale marka hore khidaabkii rasuulka ilaahay baa lagula khidaabo nebiyow baa layidhi haddana markii dambe waa la tacmiimiyey idaa dallaqtum isagii laguma dayn fadalliquuhuna marka taasoo kale dee siyaaqa aayaadkii ama intii dambe ay u yimaadeen ba ah dadkuna inay la leeyihiin eenu keligii ahayn umuuraha caynkaasee qaraa-in ay la socoto dadku way la wadaagsanayaan waa taas iyadoona ma jiro laakiin haddii aanay qaraa-intaasi jirin ama wax isaga ugu khaasaba dee markaa meeshii ay ka soo baxayso markaas buu leeyahay dee dadkii kol haddaan daliilkaasi jirin lama wadaagsanayo yaminadaasi dadka waxaa ka mida man qaala kuuri waa culimada maa habata wixii ay sugnaatay anahu sharcun lahu rasuulka ilaahay sharci inuu yahay dakhala kayruhu keyrkiina uu gelaya macahu ka maciisa markaa dee macahu maca nabiyi fiihi ay fii hada shay waxaan sharciga ay u caddaatay ay sugnaatay inuu sharci yahay wa hada khadaunkaasi waa qowl khada ayuu leeyahay oo wuxuu leeyahay maye cibaaradan iyo lafdigan khidaabku ku yimi baa wuxuu keenayaa rasuulka ilaahi inuu khaas ku noqdo lianna alkhidaaba khidaabkii maqsuurun caleyhi isagu ku kooban yahay ya ayuha nabiyu baaba la yidhi faman zacama ruuxa sheegta ana hayrahu rasuulka ilaahay keyrkii yadkhulu inuu gelayo fiihi khidaabka caynkaasoo isagiina laga doonayo kol haddaan qariina ama daliil jirin sida halka aan sheegay ilaa dallaqtum nisaa oo kale faqad khaalafa ruuxaasi waa khilaafay muqtada alkhidaabi khidaabku wixii uu keenayo a rasuulka ilahi inuu ku koobnaado waa khilaafay macnuu waxa weeyaan wixii khidaabee rasuulka ilaahay si gaara loogu jeediyo haddii qariino ama daliilo aan u hello dadka kalena inay la wadaagsanayaan waan raacaynaa haddaanay taasi jirin dee waa khidaab rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh isaga lagu khaas yeeloo loo jeediyo isaga khidaabkaa dadkii kale lama wadaagsanayaan taas baa ujeedadu ay tahay laakiin waxay qariino ama daliil keeno khalaas daliilkii ama qariinadii baa la raacaya inkastaba khidaabku khaas haba ahaado faslun allah subxana wa tacala aclam faslan faama idaa amara hadduu amro sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu amro ummata ummadiisa bishayin shay u amro lam yadkul ma gelayo huwa isagu fiihi waxa uu amrayo ee dee shaygaasaba isagu ma gelayo macnaa isagu haddii dee iyaga amarkiisaasi uu iyaga wax laasiminayay wixii uu laasiminayay isagu qeyb kama ahaa taas buun wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi yadkhulu fii ma ya'muru bihi lummata yadkhulu uu gelayaayo fii maa ya'muru wuxuu amrayo bihi isaga alummata ummadda u amrayo u gelaya balakanna weli masalo kale masaa-ishii amarka ku tacalluqsanayd baa inoo socday marka qeyb waxaan soo aragnay shareeto casharkii qolooyinkan ahliyadooda ay khaasatan ama aanay jirinba ama ay nuqsaansan tahay iyo si aanay khidaabka iyo kuwaasi ku ay markaa khidaabkii loola jeeda ama hoos imanaya aanay ahayn waxaa kaloo shalay inoo socday halkii addoomaha laga bilaabayo wixii ka dambeeyey khaasatan ayimada qaarkood ama culimada usuulka qaarkood masaa-isha dambe imika oo kuwan aan saakahayna ay kaba mid tahay halka cumuumkay geeyaan oo waxa weeyaan un waa hadal caama oo imanaya oo dee marka la eego lafdigiisani waa lafdiga caamka oo cid alla ciddii u suubanaysayba waa ku dhacaya haddaba bal cumuumka wixii la odhanayay wuu hoos imanayaayo cumuumkaasaa shamlinaya iyo waxyaalo cumuumkaa la odhan karo way ka bixi karaan bay kuwani ahaydo markaa walow dee cumuumkii amarna uu kaba imanayo tanbuu halkan u keenay barkood halka caamka waxaa caamka hoosgeliya waxaan hoosgelayn bay raaciyaan oo bal matalan lafdigii dee khidaabkii dadka loo jeediyey guud ahaan iyadoo wadci khaase addoomuhu ay leeyihiin cumuumka khidaabka ma ku jirayaan mise kuma jiraan taas baa hadalkaa hore ahaa matalan bal lafdigii caamka ahaayee yimi sande bal waxa weeyaan wixii dee iyaga ku wada dhacaya mooye khaasatan laakiin ahaa ama jamac dukuur luqa ahaan loo isticmaalayay kole dee xukun sharciga laga hadlayo cumuumkiisa dumarkii ma ku jiraan mise kuma jiraan taas bay iyad masaalo kale inoo soo dhigay oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wixii cumuumaad ee qur-aanka kuba yimaadee ilaahay subxaana watacaala se yaa ayuha nnaas iyo yaa ayuha aladiina aamanuu ee qeyb buu kaba yahayna isaguba dadkiibuu kaba mid yahay waaba dadkii mu'miniinta buu kaba mid yahay ama sayidkoodiiba weeye imaka halkana waa masalo waxay idhaahaanba indee oo ay arrintu tahay masaladan inoo bilaabayo ruuxan mukhaadibka imaka khitaabkii waan iska badana ruuxan mukhaadibkaa ee wax caam ama cumuum ku sugan yay la yimi isaguna cumuumkaas cumuumkii kalaamkiisa waxa weeyaan miyuu ka mid noqonaya oo waxa weeyaan hal yadkulu lmukhaadibu fi cumuumi mutacamee fi mutacallaq cumuumi khidaabi khidaabkiisan caamkaa ee uu isagu laba yimi cumuumka uu leeyahay kol haddii hadalkii caam yahay isagiina kamid miyuu noqonayaa mukhaadibkii isagu hadalkan ku hadlay mise isagiina uu hadlayaa cid kale abuu wuxu sheegayaa uu ka baxsanaanaya masaladu taa weeye marka waana masalada de ujeedadu cibaarada kale hadda aragtaan kutubul usuulna halkaa kalena way geeyaane laakiin cibaarada asalkeedu ama masalada asalkeedu waa taas ruuxan mukhaadibkii cumuumkii kalaamkiisa qeyb kamida ma yahay oo wixii dee isaga cumuumkaa ka imanaya wax isagana dee waxa weeyaan laazimaya ama uu isagana dee uu qeyb uu kaba yahay miyuu noqonaya markaa sheekhu wuxuu isagu doortay hadduu ruux ama rasuulka ilaahay ummadiisa wax amruu ilaah waxaa la kaalaya wixii dee iyaga laga doonaya inay la yimaadaan bal amarkiina haddaanu calaa sabiili wujuubna kaba dhigno dee taasi ay laazim iyadii ku tahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh cumuumka kalaamkiisa uu ka baxsan yahay oo isagu kuma jiro taas buu isagu doortay waana bacda shaaficiya iyo qowlkood weeye ibnu subki imaamkan laydhaha jamcu jawaamic calana waa ikhtiyaarkiisa taas ama watuu doorto wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mida ragga qowlkan qaba waxaa ka mida walow dee ciddii ula jeeday kolley cid raggaa ka horreysay ay tahay waayo raggani ma dee ghazaali mooyainta kale waa rag ka dambeeyaan magacaabaya ghazaali iyo fakhrudiin iraazi iyo aamid iyo ibnulxaajib iyo intuba kutub usuul oo muhim ah cilmigan usuulka ku leh ayay qowlkooda tani tahay iyadee qolooyinkan uu asxaabta kuba sheegayo kaba horreeyay ciddii atbaacdooda ahaydba oo waxaa kaba mida man qaala ku yidhi yadkhulu uu gelaya rasuulka ilaahay fi ma ya'muru bihi lummata ummadda waxaanuu amrayo dee isaguna waa camal u yaala ama waxa la dee waxa weeyaan isagiiba dee korkiisa noqonayo waa gelaya na wixiina waa sharci caddaynteed wax sharciyuu amraya isagiina isagiiba waa muballiqi sharcigaasa markaa ka mid weeye adugu kolley khilaafkoodan maxalkiisu wuxuu noqonayaa bal dee istilaalkiisu wuu inoo soo socdaay haddii qariina jirto inoo tilmaamaysa oon ka qaadano inuu gelayo qari matalan dee cumuumkaa khidaabkaas waa gelaya haddii qariina jirto ay meesha caddaynaysa ama aan ka qaadano ina tusaysa inuu cumuumkaa kaba baxsan yahayna umuurahana lugay ku tacalluqsan yihiin dee uu ka baxaya oo markaa wixii qariinadii baa lagu camal falaya un waxay keenaysayo ama dukhuula ama dukhuul la-aana haddaba marka aanay qariina jirin aan ka qaadano inuu dee isaguna uu yahay maqsuud ama aan ka qaadano inaanu ku jirin markaas baa kalaamkan ama masalada asalkeedu imanaya oo hadday qariina jirto qariinadiin baa lagu camal falayaa ee luqadana kolley waxaa ka yimaadaa waa saasun haddii aanay amar sharciyaaba ahayn oo ruux uu mukhaadib yahay oo cid kale la hadlayo wax farayo bal wixii uu farayay kolu dee isaguna qeyb ka mida noqdayo kol ka mid noqona labada way jirtaa qaraa-in bay khuduucaysaa taas waada khadam waa cibaaro uu soo celceliyo arrinkan meeltaasi ma toosnuu leeyahay oo waa khada eh liana maa khadaba bihi lummata ummadda waxaanuu rasuulka ilaahay kula hadlayo oo min alkhidaabi khidaabu hadduu yidhaha salluu salaata kadaba mithaal ahaan laa yasixu lahu isaga ma ansaxayo kolley nusqooyinkii martigan arkay intaba cibaaradoodu tan bay ahayd laakiin sharaxa markuu soo naqlinayay cibaarada lumac ayaa waxay ahayd laa yaslixu lahu waana cibaaro daahira waxaana ummadda ula khidaabay kula khidaabay iyaga uula jeeda uu iyaga amrayaa ee wax isaga u suubanaya maaha falaa yajuusu markaa ma banaana khaasatana ruuxii markuu wax amrayo isaga naftiisii wixii amarkii uma jeedinayo cid kale ula jeedaaba falaa yajuusu ma banaana an yadkula fiihi inuu galo waxaa cumuumkaa dee kalaamkiisa min gayri daliilin waa daliilan ujeedadu isaguba imka haddii daliil jiro waa gelaya haddii dee daliil tilmaamaya inaanu gelahayna qolada kaleba ma gelaya odhanayaan ee waa marka aan qariino sidaasi jirin qolooyinkan kitaabka inoo soo dabciyayna waa kuwa xagga hoose waxa hadalkoodu yahay jumhuur usuuliyiin min almutakalimiina walfuqaha siay kuba tegeen si khilaafsan masaladani weeyaan oo qowlkan uu isagu ku tegayo ee qowlkan kalea looga badan yahay ama ka raajaxsan oo min anan mukhaadiba imaka da-du way kasirsanaysaa halkan يدخل في عموم متعلق خضاب أمرا كان الخضاب منهيا عن خبرا وهو الراجح فصل وأما ما كي خضب الله عز وجل به إلهي وكل خضاب الخلق خلقك خضاب المواجهة مواجهه إيا مشافه خضاب كيد ووحن ويلي وحلقة ورمي معها waxa ay tahay iyagaa toos loola khidaabaya yaa ayuha الnaasu yaa ayuha aladiina aamanuu iyagii baa ilaahay subxaanaه watacaala toos ula hadlaya noocaankiisay khidaab muwaajahana way idhaahaan kutubta qaarkoodna waxaa dhaca khidaab almushaafaha waana isla macnoon oo waa arrinkan dee khidaabkan ilaahay subxaanah watacaala iyagii toos uula khidaabayo wuxuu markaa amraya ama uga diidaya yaa ayuha nnaasu yaa ayuhadiina aamanu fainahu kaa khidaabka caynkaasa laa yadkhulu fiihi ma soo gelayaanoo saa'iru man dad intooda kale lam yukhlaq aan la abuurin min jihati siiqati wa lafdiha siiqadaasun iyo lafdigaa xaggeed kama soo gelayaan lianna hada alkhidaaba khidaabkaas laa yasluxu uma suubanayo ilaa liman shaksi un mooye huwa isagu mawjuudun ku jira ah oo la helayo oo weliba ku sugan calaa sifati sifadii alatii dakara sifadan ama dee naasnimadiiba ama sifadii iimaankaba yaa ayuha aladiina aamanuu faama man lam yukhlaq ruuxaan weli la abuurinen weli waqtigaa hadalkani soo arooray ama khidaabkan yimi aan jirin falaa yasluxu lahu hada alkhidaabu khidaabkana ma subanayo bal waxaan laqbadaban kusoo yar lambisay waxaa dhici karta in marka macnihiiba uu yar cadaan waayo laqbadna ishkaaliyeesha yimaadeen masaladan iyaduna waxa ay tahay masalo kale oo bal xaggan cumuumka kalaamka ku sugan iyo cidda hoos imanaysa iyo cidda aan hoos imanayn iyo aimada iyo culimada khilaafkoodii meeshaas ayaduu sheekhu inoogu soo maqlinayo nay haalibana cumuumka halkan yaa ayuha aladiina aamanuu inta badan ama amar ama nahyi baa ka dambeeyo sanbuu baabkii amarka uu soo gelaya ee masaa-ishu labadaa dhinacba ama halkan meesha maxalka cumuumka ay kaga hadlaan iyo halkanba culimadu way kaga hadlaan ama qoloba meelun bay kaga hadashaan hadalkana ama masaladana waxa ay tahay ilaahay subxaana watacaala de waa kan qur-aanka ay noogu soo noqnoqoto yaa ayuha aladiina aamanuu siddeetan meelood in ka badan baabay ku timaadaa axad salafkii kamid a ama saxaabadii baba haddaad maqasho ilaaho yaa ayuha aladiina aamanuu leh bal hagaag ugu dhegraare hagaag wixii maskaxdaada iyo fahamkaaga iyo dhegahaaga u furtaas waayo wuxuunbaa ka dambeeya ama wax laysfarayo ama wax laysu diidayunbaa ka dambeeya waa arrin waybaab ka dambeysoo ah wixii takliifkuba ku sugnaa ee haddaad maqasho ilaaho taale bal hagaage macnaha dee waxa weeye maskaxdaada u fur si aad wixii aada ugu dirantood ula timaadin haddaba in ilaahay subxaana watacaala qur-aankii markaa uu soo dhigayay dad baa joogay dad baa sifada iimaanka markaa ku sifaysnaa waana dadka ficlan markaa hadalkan lagula khidaabayo ee lala hadlayay ilaahay uu la hadlayay ummadeenna intaa kuma koobne waa tan sii socota oo imaka dee afar iyo toban qarni baad marayna waa tan bal qarnigii dee shan iyo tobnaad waxaan sanadiisii labiyo soddonaad galay inta ilaahay subxaanah watacaala dee adduunyadani ay sii jirtana kollay ummadani waa ummad jiraysa way sii soconaysaa intaa kolba dad cusub baa imanaya marka haddaan luqada iyo lafdiga eegno hadalkan ciddii lagula hadlaya waa ciddii markaa joogtay taas weeye ee sharcigii oo ah waxaan qoom keliya loo dejin ee wixii imanaya oo dhanna ay sharci taasi u ahayd liundirakum bihi waman balaga iyaga iyo idinka iyo ciddii uu soo gaarhaba wa aakhariina minhum lamaa yalxaqu bihim kuwo kale oo miyiintaa kaba midoo weli aan iman aan soo haleelin iyagu taasi waxaa qoladaa lagula hadlay waa wax ilaa qiyaami saaca cidda mu'miniinta ee imanaysana lagula hadlayo horta taasi waa midoo ee waa shay xukumkii daruuro ahaan shareecadeennii baan kaba ognahay xukum kasta oo waqtigaa dadkii jiray ee ilaahay iyaga toos ula hadlaya ku tacalluqaya inuu ummadda oo dhan iyada shamlinaya waxaan daruur ahaan u ognahay taas iyada waa mid khilaafka culimaduna meeshaas maaha ama masaladasu inoogu soo dhiganaya bal haddana wuxuu leeyahay dee marka imika haddaan hadalkani uu dhaco oo la yidhaay dee bal maalan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii markaa joogee sifadan ku sifoobay baa khitaabkani luqa ahaan u shamlinaya ama cidda iyaga ka dambaysayn weliba jirin ruux markaa macduumaba de kol haddaan shalay soo aragnay sabigii ilmihii sabiga ahaa inaanu khitaabkani isaga muwajah kuba ahayn waayo idraagii iyo fahamkii maba lahaa marka uu qaan gaadhay uu faham fiican yeesho mooyaane markan kale mukhadaba ma aha kol haddaan idhi ku macduuma oon jirin oon weli imanba inuu noqdo ku lagula khidaabayo hadalkaas lafdi ahaan iyo siiq ahaan dee taasi markaa min baabi awlaa baanay jirahaynba weeye marka waxa ay tahay iyagii waqtigaa joogay ciddii ku xigtay ciddii ku xigtay ilaa inaga iyo cidday naga dambaysa axkaamtani inay shamlinayso taa khilaaf kama taagno waa wax daruur ahaan diintii aan uga ognahay ee waxa weeyaanuun khitaabkan yaa ayuha aladiina aamanuu iyo amthaashiisii khitaabka muwaaja ay ka cabireen mushaafo innaga iyo ciddii inoo dhexaysay ilaa zamankaa ay dee qur-aanku soo degay dadkii joogay shamlintan waa shamlinayaaye xagga uu ka shamlinayaa ma lafdigan baa masiiqadan baa ku wada dhacaysa mise waa arrintan kale ee dee aana daruur ahaan ognahay shareecadu taa ilaa qiyaami saaca dadkao dhan in loo soo dejiyo ilaahay usoo dejiyo ugu talagalay inay tahay oo waaqica asbaabkeeda iyo dee macnaha cumuumkaa kale uun taas bay masaladu tahay markaa sheekhu wuxuu isagu horreysiinaya ama dooranaya uu kuba tegaya khidaabkan khidaabu lmuwaajaha cidda lala hadlayay markaas waa ciddii markaa joogtay weliba sifadan lahayd aliimaan ku sifowday ciddii markaa aan sifadaa lahayn ama ka dambaysay xagga uu ka shamlinayaa waa xaggaa shareecadu dee in iyaga iyo keyrkoodba loo soo dejiyey ee lafdigani ciddii markaa khidaabkani uu yaalay waa ciddii markaa joogtay intaas buu leeyahay anat waana wax lafdi unabaa leeyahay waa siiqada un laakiin sida kale inna wax khilaafi ma jirto oo dee haddii la yidhaha khilaafaa meeshaa gelaya waxay ka dhigan tahay dadka waqtigaa kaba dambeeyey inaan dee shareecadan iyaga looga soo dejin baa macnuhu noqonayaa ee waa wax daruuri ahaan aan ognay laakiin lafdigan marka cid lala hadlayo ciddii markaa joogtay dee hadalkan u ehelka ahayd ayaa loola jeedaa haddii macnaha dadkan laga helayo cid kaloo laga hela ay timaado waa ilxaaq baabkii macnihii baa sii socdo laakiin siiqadani markii hore waxay ku dhacday cid gaaray kuba dhacday taas bu wey falaqbadan ku laamaya waama maa khadaba allahu caza wajala bihi lkhalqa khidaaba lmuwaajahati muwaajaha ama mushaafaha khidaabkeed waa kan iyaga hadalkii loo jeedinaya ka qawlihi ya ayuha nnaasu wa qawlihi ya ayuha aladiina aamanuu fainahu laa yadkulu ma gelaya fiihi khidaabkaa saa'iru man waa dad intooda kale lam yukhlaq aan la abuurin weli macduumkeen weli iman inay ehelba uma aha markaa khitaab dadkaasi laakiin sheekhuba agu qaydiyay min jihati siqati oo lafta xagga lafdigan markaan eegno lafdigan khitaabku kusuga markaan eegno xaggaa kama soo gelayaan oo dee ciddii khitaabka loo jeediya cid markaa sifadan ku sifooday unba hel lianna hada alkhitaaba khitaabkaasi laa yasluxu ma suubanayo ilaa liman shaksi un mooye huwa isagu mawjuudun kulla helaya ama jiro ahaa waqtigan khitaabku yimi weeye weliba calaa sifati sifada korkeedna ku suganaa allatii sifadaasoo dakara waa sifadan iimaanka ee dee ya ayuha aladiina aamanuu looguma dhawaaqay fa amaa man lam yukhlaq ku aan la abuurin macnuu waa waqta wuruudi lkhidaab markan khidaabkan yimi weeye lam yukhlaq ay waqta wuruudi lkhidaab khidaabkani markan uu soo arooray markaa aan jirin falaa yasbix lahu hada lkhidaab waaba macduum dee macduumna ahal khidaab uma aha ilmii yaraaye wax fahmayay bal fahamkiisuma aanu dhammayn baa nidhi khidaab ehel uma aha bal markaa kaasi uma suubanayo laakiin waxay dee ka xagga siiqa uun iyo xagga lafti kama imanayo ee arrintu ka imanaya waa si aan soo sheegno ah waxaan ognahay ee daruuro ahaan aan ognahay diinteenna aan kaba ognahay oo ah xukum kastoo dadkii waqtigii rasuulka jiray ku tacalluqay inuu jamiica alumma ilaa qiyaama saaca ama ilaa yowmi alqiyaama dee iyo intii ka dhawaanaysa shamlinayo daruuro ahaan baan ognahay xaggaasba weeye macnuhu ee xagga lafdigan iyo siiqadan dee cid baa lagula khidaabay markaa markaa joogtay wixii la mid ahaa sifadii iimaanka laga helay waa khidaab wadayaallown xaggii macnaha iyo xukunka wakadalika waxaa taas oo kale ah oo ujeedadu waxaa ilaahay dadka kula khidaabay khidaab almuwaajaha ee uu yidhi ciddii markaa khidaabka wehelka ahayd ee sifadan khidaabkan kulansadayna marka ku sugnaydna kulansatay ayuunbaa khidaabkani marka hore xagga lafdiga uu ka shaminaya waxaa la mida idaa khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay hadduu la hadlo rajulan iyo min asxaabii asxaabtiisa kaba mida bikhidaabi khidaab oo shaksi asxaabta ka mid yihi hebelow waxaa samee buu ku yidhi waxaa la kaalay lam yadkhul ma gelayo ayruhu waa ayru dalika alwaaxidi weeye ama hayru dalika arajuli ninkaa dee ummadda rasuulka ilaahay kaba mid ahaa ee uu khidaabkaa kula hadlay isaga kayrkii fiihi fii hada alkhidaabi khidaabka rasuulka ilahay ninkan ujeeda u yihi yaa fulan ifcal kada uu yidhi dee ciddii aan isaga ahayni ma soo gelayso min jihati lafteeg kol hadduu xukum sharci yahay dee waxaa isaga u yaalla dadka kalena waa u yaalla laakiin xagga lafdiga cid baa lala hadlaya cid buu yihi yaa fulan ifcal kada marka kaas mooye kii kale lafdi ahaan ma soo gelayo liana aladii kii khadabahu bihi rasuulka ilah hadalkan kula hadlay laa yatanaawalu hayrahu ama waxaan uu kula hadlay ninkan laa yatanaawalu hayrahu dee kayrkii marka uu ku yihi ya fulan ifcal kada ya fulan ictiq raqabatan maala dee wixii aan ayrkii ah heyrkii ah hadalkaasi ma shaminayo xagga lafdiga inay lafdigii cid gaara loogu talagalaya lakin waa kan sheekhu muxuu yihi wa inamaa yadkhulu waa gelayaayo hayruhu hayrkii fii xukmi dalika alkhidaabi dee xukumkan khidaabkaasi leeyahay bidaliilin daliil buu ku geli karaa daliil ama qiyaaslabuu isu keen raacin doonaa wahuwa daliilkaasi waxa weeye qowluhu sala allahu calayh wasalam xukmii cala alwaaxidi xukmii cala aljamaacati bal waxa uu yahay way noo soo socotaa qolooyinkan baaba xagga hoose inoogu soo noqliya waanan eegi doonaa macnu waxa weeye dee mid keliya xukumkii aan ku xukume wixii xukumee ruux ummad kamida anigu aan kuba xukumo ama aan laazimiyo aan ku kalifa waa jamaacadii oo dhan xukum u wada yaallo dee dadkii axkaamtii shareecadu ay ka wada dhaxaysaa bal xagga hoose raqamka koobaad ee agta laysa lahu aslun bi hada lafdi xukmii cala alwaaxidi xukmii markaa kolay dee waa tashbiihaano kaaftii baa xadfa waa ka xukmii cala aljamaacati laysa lahu asl bi hada lafdi lafdigan asalkuma laho ujeedadu xadiid dee lafdigaas leh oo kutubul usuul ha inoogu sugnaadayo kutub haba dhacee rasuulka ilaahay yidhoo cibaaradaalihi ma jiro kama qaala alciraaqiyu suu ciraaqi yidhi fii takhriiji axaadiidi albaydaawiyi baydaawi axaadiidiisa markuu takhriijinayay baydaawi waa imaamka macruufka tafsiirkan shahiirkaana leh wuxuu leeyina kitaab usuula aada u shahiira oo waa kitaabkan alminhaaja yidhaaho ee madbuucee sharaxyada kala duwana leh marka waana kitaab dee ay sharxeen isnawi iyo labada subkii ay isdhalo isagoo ka weyn taqiyudiin bilaabuu waajibka markuu gaadhsiiye uu soo joogo ayuu dhintooyinkiisan jamculjawaabna cale ayaa halkii dhameeyey waa kan sharaxan dee madbuuca dabcad kala duwan la madbuceeyey isnawi iyo xawaashidiisna waa kuwa madbucsada waa kitaab culimadu ay kolley aada u cidoodeen marka waxa ay tahay takhriijkan xaafidkan ciraaqi ayaa axaadiistii kitaabkaasi uu daliishaduu soo qaatay ayuu kitaab buu ku takhriijiyey sama ixyaa culumudiin bau takhriijiyey haddaba wuxuu ku yihi kitaabka takhriijkaas axaadiidta jaamica waa alminhaaj minhaaj lusuuli iyo minhaaj lfarci bay ku kala farqiyaan minhaajka nawowiya kiisay ku kala farqiyaan isaguna waqtigiisii ubaabaa waqtigiisii ayaa bal matalan uu ku takhriijiyey hadalku haddaba wuxuu ku yihi lafdigan asalkuma laha wa qaala fi dulaali kasarka shiikala cibaaradan uu isticmaalaya annagoo cibaaradii ninkan kashfu lkhafa le ama cajluni cibaaradiisiiyo wuxuu ku yihi kitaabka durar la yidhaaho sarkashi isagoo lamid ah ujeedadna waxa weeyaan waa cibaaradii cajluniya kitaab addurar lmuntathira la yidhaah baa jiroo suyuudi leeyahay oo isaguna fi laxaadiidi lmushtahira sarkashina kitaab isaguna kaas axaadiidta mushtahirka ayuu leeyahy sarkashina suyuudi waa kaba horeeyay haddaba wuxuu leeyahy labada kitaab hadalkoodna waa ku sugnaa oo suyuudina durarka waa ku yidhi sarkashina tadkiradiisa waa ku yidhi labadoodiiba maxaa ku sugnaa laa yucrafu xadiidka xadiid la garanaya maa mana aha hadalka ciraaqi inuu isagu durarkan iyo sarkashiga kasoo naqliyey ajrun iyo dee qolooyinkii kale kasoo naqlinaya isagu raggan dee matalan sarkashina isku waqtiyay ahaayeen suyuudina dee uma dhoweyn ba aad bu uga dambeeyeen wa su-ila canhu lmiziyu wadahabiyu faankaraahu mizi waa imaamka weyniyo dee dahabi waa laba imaam oo isku dabaqa dee adugu kolley mizi baa yar weyna oo dee sheekh waa geesta waa uga noqonaya laakiin waa laba imaamo macruuf oo isku waqti ah reesham labaduba ahama reer dimashq labadooduba way inkireen oo xadiidkan xadiid ma yidhaah وqal abوlqasim اcabadiy kale waxaana wada aqliyay waa masale muhimo saasan abulqasim halkaa waa saxanaysaa abulqasim ninkan lama yidhaha ibn اlqasim baa la yidhaaha waa ibni abu ma aha waayo waa nin macruufe alcabadiyu fi sharx lwaraqat lkabiir waa nin waxaa la yidhaha axmed ibnu qasim oo nin shaaficiyu madhab ahaa kitaabkan waraqaadka sharaxan maxalia uu leeyuu sii sharxay sharaxan weyne uu leeyahay oo dee waqtiyada qaarkood isagoo gaar weli loo madbaceeyo maanarage dabcaadkii hore xalabi oo kale irshaadulfuxuulka shawkani buu korkiisa socon jirayba wuxuu isaguna taas uu yidhi waa ninkan kitaabkan alaayaat lbayinaat ladhaha xaashiyada jamcu jawaamicana leh usuuliga ah laa yucrafu lahu asl bi hada lafdi kama saraxu bih asal lafdigana looma garanayo xadiidkan say culimadu caddeeyeen kutubtii waxyaalahan kasoo ururiyeen almaqasid alxasana iyo tamyiiz ayib min alkhabiid oo kutub wada madbacaysan oo wada muhima weliba kashfu lkhafa labadaa kitaab aada muslim ha sii ahaadeen almaqasid iyo kashfu lkhafa waayo kuwa kale oo dhami waa kuwa ama tamyiiz dayibna oo mukhtasarka maqasid baa lagu soo ikhtisaariyay isagoo kalaamkiisii badinkii xadfi axaadiisii reebay asal madaalibna waa kitaab kaba yar iyo almasnuuc fi lxadiid lmawduc isagoo kitaab axaadiida mawduuca caliy lqaari leeyahay asal madaalibna nin waxa weeye maxamed adigu alxut albayruuti adigu kollay lafdigaa kuwa shahrooy aan isfagay nin iyo inankiiba adigu kollay mala tatimada wada leh bal marka waxa ay tahay in waan ogaanaa kutub lusuul hadalkana kusoo noqnoqda cibaaradan bay tan u daliishadaaneen laakiin asalkiisu kaa weeye suyuudina meesha kaane kitaabkiisa alfawaaid almajmuuca wuxuu ka cabira waqad dakarahu ahlusuuli fi kutubihim usuuliya wastadalluu bihi faahdow nimanka ahli usuulku kutubtooda usuuliga ee xadiidkan ku ama dee lafdigan kuba sheegaan way daliishadaaneen laakiin way ku gafeen adigu hadduu taas yahay laakiin waxaan helaynaa macnahan uu ku yimi xadiid macnaha ku yimi oo asal u ah oo macnahan dee ay ahayd ba inay uxujaystaan oo saxiixa oo waxa adigu ay wariyeen dee tirmidi iyo nasaa-i iyo axmed iyo muwadaca maalikna waa ku sugan yahay iyo qayrkoodba haweenay umaymo la yidhaaho saxaabiyad ahayd xadiid oo dee dumarkii mubaayacaadka ahaydna kaba mid ahayd markii rasuulka ilaahay dumarka la mubaayacooday mala dooneen inuu gacan qaado ayaa lafdiga nisaa-i haddaan soo qaato wuxuu ahaa inii la usaafixu nisaa anuu dumarka ma gacan qaado inamaa qawlii limiati imra'atin ka qawlii limra'atin waaxida lafdiga tirmidna inamaa qawli miati imraati qawli imraatin waaxida laa saafixdaa la soconay ujeedadu rasuulka ilaahay dumarkii isagoo la mubaayacoodu leeyahay waxba gacan qaadkan dee anigu dumar ma gacan qaadaye hadalkan boqol dumara ku idhi wuxuu la mid yihin hadalkan mid ku idhi oo haddii aan dee haweenay waxwada mid faro dumarkii oo dhan ee dee sifadeeda lahaa waxaan farayaba weeyaanoo balkaa kale ayaa halkan dee macnahan ay u daliishadeenna inoogu sugan yahay xadiidu saxiixana weeyo taaraquni oo kale axaadiidu uu yihi bukhaari iyo muslim inay wariyaan bay ahayd ee inay ka tagaan may ahay inuu laazimiyo kitaabkiisa dee ilzaamaadkiisa ayaabu kaba mid ahaa bal waxaan leenahay haddii aan lafdi ahaan ay yidhaaheen asar ma laha macnihiisa xadiid kaloo inaga kaafi ayaa jiro waa xadiidka aan sheegay bal aan kusoo noqona haddaba taa xadiidkii haddaan taas galan wainamaa yadkhulu hayruhu haddaba wuxuu leeyahy lafdigani ya fulan ifcal kada rasuulkii ilaahay yidhi ruuxaasu ku dhacaya ee kayrkii lafdi ahaan iyo siiqa ahaan uguma dhacayo laakiin dee kol hadduu xukum sharciya dadkii kale halkay kasoo gelayaan wuxuu leeyahy wainamaa yadkhulu hayruhu hayrkii fii xukmi dalika alkhitaab lafdiga khitaabka ma soo gelayo siiqadu muxadad bay ahayd oo ya fulan kada ruux baa lagula hadlaya laakiin xukumka khitaabkaasi kulansaday ayaa keyrkii gelaya wuxuu ku gelayaa bidaliilin daliil oo ah kan oo ujeedadu dee xadiidkaa kalebaan soo qaadane inay dadku axkaamtii waa laasimaya taasi waa mid walqiyaasi walow alqiyaasu ii taalo wuxuu sheegayaa daliilkana wuxuu ujeedaa nudqi suu meelaba kaba cabiray nudqi oo ujeedadu nas ayaanu ka qaadanaynaa ciddii aan ruuxa lali ahayn in xukumkani laazimayo nasku waa kaa qiyaasna waan ka qaadanaynaa oo qiyaasna wuu keenayaayo wahuwa qiyaaskii waxa weeye an yuujada in la helo almacnaa macnihii la helo aladii macnahaasoo xakama bal matalan shaarica ma rasuulka ilaahay uu xukmay bihi adigu dee macnaha sababtii macnaha uu ujeedadu xukumkan uu ruuxan u jeedinayay iyo waxaan kula khidaabayo uu kuba xukumay macnuhuna waa sifadii ruuxaasi ku sifoobay ee keenay xukumkan fii man xakama caleyhi ciddii kolba xukumkani kuba duldhacaysay waxaan keenay in xukumkan isaga la laazimiyo macnahan iyo wasfigan keenay in la helo ayaa laga hela fii ayri ayrkii laga hela fii ayrina ujeedadu ku tacalluqaya fayuqaasu caleyhi markaa loo qiyaas qaato cibaarada muddo yar markaa kale kuba sugantaho sharxana waabay ka yar dunaydo cibaarada sharxa bay u caddayn macna waxa weeyaan laba dhinac baan kasoo gelinaynaa khidaabkaa ciddii kii loo jeeday ahayn oo mithaalka uu soo qaato rasuulka ilaahay nin baaba u yimi waa ninkii haweenaydiisii u tegay maalin rabadaan soomkii sidaa ku beriyey markaasaa rasuulku wuxuu ku yihi ninkii ictiq raqabatan iyo dee bal wixii kale uu ku tartiibiyey qoor xore iminka waa khidaab nin uu ujeediyey tan buu leeyahay khidaabkaas dee ninkaasuu rasuulka ilaahay ujeediyo ninkii kale ama ciddii kalen isaga ahaynin lafdigan inay ninkan mucayankee mujaamica ayuu ahaa ku aan isagii ahayn lafdigani horta siiqadani ma shamlinayso laakiin xaggeen ka qaadanaynaa cid dadkii kale aan kasoo gelinaa laba dhinac bay inooga soo gelayaan waa xaggii macnaha midi waxa weeyaan waaba naska uu inoo soo dhigtay kaan asalka lahayne laakiin kii aan ku bedelayne aan sheegay kaas waan soo qaadanayna arrin labaadna way jirtaayo waa qiyaas baabkeed bay noqono dee cid alla ciddii inay ruuxa xukunka la laaziminaya waxbaa keenay macnaha keenay cid alla ciddii laga helay iyaduna dee waan uga qiyaas qaadina waa lamid xukunkiibuu kula mid noqonaya oo haddii ruuxan jimaac rabadaan oo haweenadiisii u tagay uu ku keenay cid alla ciddii sifadaa ku sifowdaana inagoo kan uga qiyaas qaadanayna ayuu kula mid noqonaya dee naskaa horena uu inoo shamlinaya balbadiilkiisaa sheegnay labadaa dhinac buu khidaabkii cid khaasa loo jeediyey dadkii kalena ay kasoo gelayaan laakiin siiqadan iyo lafdigan uun lafdiguma shaminayu le luqa markaan eegno bartaan iska dhaafno faslun idaa warada hadduu soo arooro alkhidaabu khidaab bilafdi lcumuumi cumuum lafdigii waxyaalahan sidaan soo sheegay waa cumuum baabkii bay wada yihiin lafdi cumuum buu ku soo arooray dakhala fiihi waxaa soo gelaya oo lafdigaasi ama uu shamlinaya khidaabkaasi oo macnaa dee wixii khidaabkaas layskula khidaabaya uu laazimayaa kullu man shaksi dhammaantii oo saluxa lahu lkhidaabu khidaabkaasi usuubado ujeedadu waa mukalaf kasta oo ficilka khidaabkani uu ku yimi ahliye u leh oo dhanba uu shamlinaya walaa yaskudu ma dhacayo dalika alficlu ficilkaasi can bacdihim dadka barhkood waa dadkii mukalafiinta ee ahliye u lahaa ficilka kama dhacayo bificli bacdi barhka kaloo sameeyey kagama dhacayo ilaa fii ma kii uu mooye warada uu soo arooray asharcu sharcigu uu ku soo arooray bihi bihdu waa maxay waa bisuquudi ficli can lbacdi bificli bacdi alakhar in ficilku uu kaga dhacaya dadka qaarkood kuwo kale samayntooda uu kagaba dhacayo wa qararahu uu shareecadu uu sugay uu qariray anahu fardu kifaayatin fardu kifaaya inuu yahay un mooye wadalika kaljihaadi jihaadkii wa takfiini lmayiti maydka kafankiisii wasalaati caleyhi salaadii lagu tukanayo wa dafni asitaankii fainahu ida qaama bihi hadduu camalkan sandee sharcigu uu sugay fardu kifaaya inuu yahay amtiladaasi ay kaba mid tahay uu qumo man yaqacu bihi lkifaayatu cid ku filan oo intii la doonayay dee ama kifaayada ay ku xasilaysaa saqad can ilbaaqi ninkii kale u ka dhacaya masaladna maxay tahay waa masale kale oo ujeedadu haddii camal acmaasha kamida ayaaba layna faray dadkiibaa la faray lafdi cumuumna weeyo lafdi khaasa ma laha cumuumka maxaa marka hore asal u ah shaksi kastaba in laga doonaya waxay ciddii ahliye u lahayd ee mukalaf markaa ahayd oo dhan inay waxaa fuliso markaa in oo farducayn baa laga dhigaya weeye fardu kifaayo laguma xambaarayo inaan xag daliil uga helno xaggii shareecada inoo cadaynaya in dad qaarkood hadday la yimaadaan dee waxa weyaan dadkii kale u kaba dhacayo dee fardu kifaayona waa shay dee muhim oo diiniyaho aan la eegeyn cidda faacilkae cidda samaysay aan la eegeyna la rabo un wixii in la helo oo la fuliyo marka haddii dadkii qaar ay fuliyaan ay ku kacaan dee wixii dadkii kale u ka dhacaya marka ujeed waxa weeyaan fardu kifaayahan haddii aan daliil u helayno in dee shareecadii ay ku kaaftoomaysa aan shaksiga faacilka la eegayna ficilku la doonayo saa daraadeed haddii dadkii qaar ay sameeyaan intii kale aan loo raacahayn markaa waan raacayna wixii aan taa ahayne sharciga xaggiisa aan daliil ugama helin ruux kama ridayo ruux kastaba wax laga doonayo dee fardacaynkaa markaa kaba horeynaya ama wixii ruux kastaba laga doonayay ee faacilku maqsuudka ahaa ayaa ka haddii daliil la helo fardu kifaayo ka dhigaysa baan raacayna haddii aan daliil jirina ruux kasta ayuunba laga doonaya ruuxna ruuxa kale kama kaafinayo baabu bayaani alfardi walwaajib wanati wanadbi imika waxa waa isagoan amarkii inoo sii dhammaanayo ayaa wuxuu ahay waxoogaa kalena way noo raaci doontaa insha allahu tacaala xaggii dee mustalaxa iyo dee usul baan kuba soo aragnay waxa ay tahay bal alfaadahan fardi iyo waajib iyo sunno iyo nebi inay isku wax yihiin iyo in la kala farqiyo oo farqi u dhexeeyo taa caddaynteedu baabu bayaani alfardi fardiga caddayntiisa iyo walwaajibi waajibka iyo wasunati wanadbi ayuu barkiisa yahay walwaajibu waajibku iyo walfardu fardigu iyo walmaktuubu oo dee kutiba calaykum waamatan qur-aanka ay noogu soo noqnoqotee waaxidun macno keliyu bay leeyihin oo waa mid keliya xatmi iyo laazim iyana dee isuu isaguba raaciya waa la mid wa huwa isagu marka wuxuu leeyahay alwaajib alfard almaktuub macno keliya ayuunbay ku wada dhacayaan alfaad kala duwan oo laakiin musame keliya le weeye wa huwa isagu maa yucallaqu waxa lagu xidhayo weeye alciqaabu ciqaabi tarki waa dee tacriifkii hore waajibka inoogu soo tacriifiyey maa tacalaqa alciqaabu bitarki oo macnuu aanu ahayn mudasho ilowba ilow ruuxu mudanayo laakiin dee ficilka caynkaasa haddii laga tago laysku waajibiyey waxaa jazihiisa ama waxyaalaha ka dhasha kamid noqonaya ciqaab walow dee waqti waciidkii la fuliyo waqti aan la fulin labadiba ay dhacayso oo bal markaa waxa ujeedadu ay tahay hadalkan dee qoladan kaleu doonaya inuu radiyee in waajib iyo fardi wax farqiga udhexeeya ma jirto wax kaliya unoo wixii dee laysku waajibiyey calaa sabiili lisaam laysku amray haddii laga tagana dee ciqaabi ay kuga tacaluqaysay bal haddaan ruuxii aanu ka toobadkeenin amaan si kale looga dhaafin kaas baa waajibna laydhaa fardina laydhaa waqaala bacdu asxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa barhkood waxay yidhaaheen sida karqi oo kale sharxiisa iyo halkan bacdu kumay sugnayn nusqooyinka matigana barhkood baa ama makhduudaadkii barhkoodna waa kan le laysat fi a halka hoose ay kuba sugan tahay lafdiga bacdu weeye oo waqaala asxaabu abi xaniifatun baaba yaalay meelaha kale alwaajibu waajibku maa habata wixii uu sugnaaday weeye wujuubuhu wujuubkiisu bidaliilin daliil mujtahadin fiihi laguma ijtihaadayo oo ujeedadu daliil qadciya aan ahayn sidii khabarulwaaxidkii iyo qiyaaskii umuuraha wadalika kalwitri witrigiiba weeye waladxiyati odxiyadii cidahu marka iyaga agtooda leego waajib ay agtooda kuba tahay walfardu fardiguna maa habata wuxuu sugnaado weeye wujuubuhu wujuubkiisu uu sugnaado bidaliil maqduuc bihi daliil la goynayo oo dee yaqiin faa-iideeya sida ijmaac tawa mutawaatirkii iyo dee ayaddii qur-aankayd ee naska dee markaa dalaaladeedna ay sariix ahayd oo kale iyo xadiidkii mutawaatirka iyo ijmaacii sariixa iyo daliil maqduuc ah oo la jasminayo o la goynayo wixii kuba sugnaadayna farad baa laydha wadalika kasalawaat lhamsi sida salaadaha shanta oo kale wazakawaati lmafruudati zakadan faradka ah iyo zakawaadka la farad yeelay iyo wamaa ashbaha wixii shabaahista soomkii iyo xajkiiyo wahada khadaun qowlkaasi laakiin tafriqada caynkaasi khada weeye bal kolley waa arrin dee macruuf oo mashhuur oo kutubta ku mashhuura oo ah xanafiyadu ama barhkood waajibka iyo faradka inay kala qaadaan kala qaadkoodaasna gees marka la eego qolooyinkan aan kala qaadayne isku wax kaliya ka dhigaya qolooyinkan kala qaadaya sida xanafiyada oo kalena in badan suurooyin badan khilaafku iska lafdi unbuu noqonaya mid kasta waxaan in lala yimaadaa laazim bay noqon ee ismina haddii lala iman waayo waa ka imanaya oo kale taasi waa waxay wadaagsanayaan laakiin suurooyin ay dee yar khilaafku macnawi uu noqonayaa jirta bal taas bay iyagu ku kala qaadaan oo wixii daliil qadciya ku sugnaadayna farad bay ka cabiraan saa salaada oo kale wujuubkeedii sekadii wixii daliilkiisu uu dani yahayna horaynu taa usoo maraye waxay idhaahaanba isagu waajib buu noqonaya mithaal ahaan salaaddii haddaan eegno qiraa'ayn qur-aan la aqriya salaada dhexdeeda iyagu waxay ka dhigaan farad inay tahay oo dee salaaddii qiraaa in la aqriya wey laakiin faatixada aqrinteeda gaar ahaanteed waxay leeyihi walow axaadiida de axaad waa axaadiida saxiixo ama axaadiid soo noqnoqota ama dee tacadudaybe waxay ka dhigaan in dee wujuubkeedu daliil daniya uu ku sugnaaday waajib tahay marka kolley halkaa waxaa ka ratibmaya haddii qiraa'adii laga wada tagana salaaddii way buraysaa haddii kalena dee fasaad bay kama cabirayan si wax dee dembi haba jira waxyaala haba jireen laakiin salaaddii heerkaa aanay gaadhayn oo kale budbaankaa aanay gaadhahayn bal iyaga toodii baa taas ah markaa taas walow hadda ay jirto aimada kale sida shaaficiya haddaan eegno xanaabiladuna kolley waa meele ay la wadaagsanayaan iyagoo meelo ay kala qaadaan ay jirto imika xaj marka la joogo kale ee waajibka iyo rukniga way kala qaadaan oo ruknigu waa faradka taa imika uba dhigmaysa wixii dee aan isagoo lala yimaado mooye xajku ansaxayn waa kuwa rukniga ka dhiga waa faradkii macnuhu waajibkiina ka dhiga waxaan dhiig lagu kabo oo kaleo halkaasba iyagaba suurooyin ay kala qaadayaan waajibka iyo taasi way jiraan laakiin si guud bay dee waajib iyo faradkii uba simaan iyaguna way kala qaadaan oo labadan san bay u kala qaadaan marka sheekh wuxuu leeyahy wahada khadau waa cibaaro khada taasi ama waa hadal khada sharxiisa kamuu cabirin cibaaradane wuxun buu ka cabiray wa daliiluna waxa u daliilo anaga inoo daliilay inaan la kala qaaday inay wax kaliya ku wada dhacayaan oo arrimuun buu tiriya kuwan uu kaba midiya u soo socdo wuxu uhi waxa waa khad oo liana dariiqa alasmaai magacyada dariiqoodu asharcu sharci weeye iyo waluqatu walisticmaal luqaya isticmaal waxaan filaya ciddini dee kitaabka aad u raacatay horeynu usoo maray meelihii hore marka la eega luqada aan kuba soo jirnay magac bixinta ama tasmiyad iyo ashyaada dee asmaadooda waxaa laga qaadan buu yidhi oo laga qaataa sharciga iyo luqada iyo halkan imika isticmaalka kaba cabiro curfi kaba cabiray iyo qiyaas buu halkaas imika uu kaba tegay afartaa odaynu cashar kuba soo mardhaa jirtay waa tii buu sheegayaayo wuxuu leeya imika eeg waajib waa ismi fardina waa ismi oo kale wax kaliya ayuu leeyahay luqadii bay ku wada yimaadeen shareecadiina wax kala farqinayo le kana waa waajibkuna saasaa la yidhaha fardiguna waa kaamaynaan arag isticmaal halkan jira iyo curfina ma jiro saa daraaddeed kol hadday taa tahay oo luqadii markaa ay mid ku yihiin shareecadiina daliil kala qaadaya aanu jirin dee layskama istilaaxun layskama samaysan karo lagu kala farqiya ujeedadiisu ay tahay oo asmaada marka la eegayo eray bixinta ama magac bixinta dee waajib iyo fard la leeyahay dariiqiisu waa ashar sharci inuu caddeeyo yidhaaho wixii salaada iyo soomkaba dee sharcigu macno ugu yeelay waluqatu luqada waa macnihii dee kalimaadkaba u asalka ahaa oo luqadii ahli luqa in laga soo naqliyo macno inuu kaa yahay kana macnaha leeyahay kana macnaha leeyahay walisticmaal isticmaalkuna waa curfigii iyo caadadii dee shoorowday walaysa fiihi shayin haddaba kuma sugno shay min dalika hadday tahay luqadii hadday sharcigii tahay hadday curfigii iyo caadadii tahay isticmaal ima kaba cabiray qiyaaskii aynu soo marrayn halkan uu soo geliyaa sharaxe shay kuwa kamida kuma sugna farqun farqi iyo kala qaad la kala qaado baynamaa habata bidaliilin maqduuci bihi daliil la goynayo wixii kuba sugnaaday aw bidariiqin mujtahadin fiiha ama dariiq ijtihaad kuba sugan yahay sida daliil dani oo kale wixii ku sugnaaday ina kuma sugna ujeedadu luqadii markan ku laabanay buu ka cabiraa kamaynaan helin wax tafriqoo taasa sharcigiina tafriqadaasi kuma sugna isticmaalkii iyo curfigiina kuma sugna marka kol haddii dee meelihii aynu ismiga ka qaadan jirnay ama tasmiyadii aanay inna taasi kuba iman meeshii kala qaad ma jiro ee waa in waajib iyo farad wax kaliya uu ku dhacayo bal halkaa ku dhaaftaas faslun waa ma sunnatu sunnuhu faman rusima liyuxtadaa bihi cala sabiili listixbaab rasmigu kollay macaanida u yimaado rasamahu bikada haddii la yidhaaho macnaa amarahu wey waxaasuu amray oo kale rasmi oo kale suurada iyo wax shakli iyo suuro laysugu caddeeyana rasmi waa lagu magacaabaa haddaba kol aduu calaa sabiil istixbaab leeya bal macnaha luqadaan iska wadanaya faman rusima wixii la ysfaray weeye liyuxtadaa bihi si loogu sargooso ama loo raaco oo calaa sabiil istixbaab dariiq istixbaabna haddii ay arrintu tahay ilzaam faradkiibay noqon ama waajibkii adigu wuxuu leeyahay uun sunni hadda ogo waxaan istilaaxii baan ku jirnaa maha sunnahan dee axaadiida iyo inooguba soo aroora bal dee qur-aanka sunnat lawaliin iyo dee waxa weeyaan umuuraha sunnaha soo noqnoqdayna macnuu leeyahay marka alkitaabu wasunna la leeyahayna rasuulka ilaahay wax alla wixi uu la yimi amarkiisi iyo nahyigiisi iyo xukumkiisi wax alla wixi uu ku hadleen dee kitaabka inoogu sugnayn qur-aanka inoogu sugnayn ayaa sunno la odhanayaayo waa macnahaasuu leeyahay laakiin sunnahan maa yuqaabilu lwaajib waa istilaaxaadkii dee mas-uuliyiinta iyo fuqahada iyo waana tan imika joogna uun bal markaa iyaga agtooda weeye ama iyada haddaad nusuustii faman raqiba can sunnati iyo umuurahaas aad eegayso iyo marka alkitaab wasunna waa macnaha ballaadhan oo ah wixii rasuulka ilaahay amarkiisi iyo nahyigiisi iyo xukumkiisi iyo wixii uu laba yimi ee dee aan qur-aankun aanu kuba hadlin ama qur-aankii aan kuba sugnayn ayaa sunnihiisii noqonaya waa tan alkitaab wasunna ama alqur'an walxadiid ba haddaan idhaahno imaka haddaba wixii la isfarayo ama laysu caddeeye laysu bayaamay layuxtadaa bihi si loogu sargoosto loo raaco calaa sabiil istixbaab baa sunna laydhaa wahiya haddaba lafdigan asunna markan istilaax baan joognaa iyo dee usuul fiqi iyo usuule wanaflu sunna asunna iyo annaflu wanadbu bimacna waaxid hadduu alwaajib alfardu almaktub ina yidhi macno keliyay leeyihiin alsunnatu alnaflu alnadbu almustaxabu atadawucu wixii oo dhan isla wada raac israaciyo macno keliyunbay wada leeyihiin waana kii aan tacriifka hore ugu soo maray oo min annaas dadka waxaa kaba mid ah oo waxa weeye man qaala ku yidhi asunnatu maa tarataba kolay dee shaaficiyada qaarkood oo cibaaradiisii sharxu waa min asxaabinaba halkan kuma sugnayd qolooyin yidhi baa kaba mida asunnatu sunnuhu maa tarataba wixii raatiba noqdo weeye ujeedada rasuulka ilaahay ba aanu ka tegin laazimo ama uu muwaadabeeyo ka sunani raatibati maca alfaraaidi sida sunanta raatibada ee faraaidda raaca oo kale wanaflu wanadbu maa zaada calaa dalika wuxuu marar sameeyuu mararna kaba tegay ujeedadu intaa ka hooseeya ee ka rutbo hooseeya in la laazimin kaas baa nafli iyo nadbiya laba idhaha waxdaa laa yasixu laakiin kaas tafriqada caynkaasi ma ansaxayso lianna kulamaa warada sharcu waxala wixii uu kusoo arooray sharcigu biistixbaabi istixbaabkiisu fahuwa sunnatun sunno un weeye sawaan kana raatiban ama raatiba ha noqdo aw gayra raatibin raatibiyo aanu noqonin falaa macnaa lihada alfarqi tafriqada caynkaasi wax macnoy leedi ma jirtee wixii aan dee waajibba ahayn ee sharciguna dalabkiisa iyo istixbaabkiisa laba yimi sunnana waan odhanaynaa mustaxabna waan odhanaynaa nafli iyo nadbi iyo kuwaasna waan odhanaynaa buu leeyahay dee barhkood baa laakiin eegay un yar way kala xoog badan yidhaa way kala rutbo sarreeyeen kala adagyiin markaa magacyada un kala baxiyay dee kutubta xanafiyadoo kale iyana sunat alhuda iyo sunat azawaaid iyo macaani ama dee alfaado kala duwan ayaaba lagu arkaayo tacriifaad ama ay u kala sameeyaan waxyaalana ay u kala duwan ama ay tacriifiyaan qolooyinkan dee mutaahiriinta ama mucaasiriinta kutubtan usuulka soo alifayna barhkood dee cibaaraadkooda way soo naqliyaan fasl idaa qaala saxaabiyu saxaabigu hadduu yidhaaho amara rasuulu llahi sala allahu calay wasalam bikada rasuulka ilaahi baa waxaa faray wajaba qabuuli in la aqbalaa waajib weeye oo in la aqbalaa ujeedadu siiqadii amarkaba yaanu inoo soo naqlinne waa hiqo waa cadli luqadani ehelkeedii weeye waxaan amar hayn amaro ma odhanayo marka in la aqbalaa waajib bay noqon wayasiru wuxuu noqonayaa hadalkiisaasi kamaa low qaala isagoo yidhi oo kale qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam amartu bikada isagoo ina yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi waxaasaan faray ayuunbuu la mid noqon wa qaala asxaabu daawuuda daawuud asxaabtiisi waxay idhahdeen imaamkana ama sheekhadna waa kaa tarjamadiisu xagga hoose ay inoogu sugan tahay waa abubakar inankiisii aynu soo aragnay hore ee waa imaamkiiba daahiriyadaba dee imaamkooda ahaa waana imaam macruuf oo aimada mujtahidiinta kamida koley bal tarjamadiisa dheere uu ku leeyay sira aclaam nubalaana ninkii kalaya waa u laadmi karaa waxaana masale muhimana halkaa ku sugan oo uu kaga hadlaa dahabi sira aclaam nubala tarjamadiisa mujaladka saddex tobnaad baan filaya ayuu kaga hadlaa waynu heli uneyn oo ah masaladan khilaafka daahiriyadu hal yuctadu bihi fi masaa'il alijmaaci walwifaaq waayo aimada qaarkood baa qiyaaska inkireen daraaddeed yidhaaha hadaladooda dee rag waaweyn bay dee saama aimo waaweyn qowlkooda lama tirsanayo haddii dadkii kale gees isu raaceen iyagu khilaaf meeshii uu jiro ijmaaci taasi ma burinayso fi masaa'il ijmac walwifaaq iyo khilaaf iyaga lama soo tirsanayo qowlkooda dee kuwa iyagu ictibaariyaana way jiraan marka masaladu si fiican halkaa sir aclaam nubala dee waa kitaab tarjamo laakiin kitaabkaas cilmi aad iyo aad u badan tacliiqaadkiisa iyo waxyaalahaas iyo kolkol ayaa aad iyo aad u muhima markaasoo deet masaladaasuu kagaba hadla halkan waana imaam kolley macruufa markii hore malan filaya inuu dee kolley mayl ila shaaficiyu ahaa ma waa lahaaba kolley ama shaafici buu ahaa laakiin markii dambe ayuu dee daahiriyada noqday waana dee waa nin mutaqadima horene laa yuqbalu marka waxay yidhahdeen laa yuqbalu lama aqbalayo saxaabiga qowlkiisa xataa yanqula lafdahu ilaa lafdigii rasuulka ilaah inoo soo naqliyo oo waxay leeyihiin waxaa dhici karta waxaan amar ahaynba inuu amar u qaato ama waxaan nahyi ahayn nahyi inuu u qaataa dhici karta markaas siiqadii aan helo lafdigii aan helo amarkani kuma sugmaa markaasaan aqbalayna sheekh wuxu uhi wadaliilu calaa maa qulnaahu laakiin waxa u daliila sa anagu aan nidhi oo ah in qowlkiisa la aqbalayo huwa waxay ana raawiya raawigani musadaqun fima yaruuhu waa ruux cadli oo hiqa aho waa ruux waxaan uu warinayo laga aqbalayo loo rumaynayo welibana wa huwa caarifun bilamri wanahyi amar wuxuu kaba yimaado iyo siiqada amar leeyahay iyo nahyiga iyo siiqadiisana nin yaqaano weeye liannahu luqatuhu waxa madkuurkaas oo ah amarki iyo nahyigii waaba luqadiisii waa ahla lisaan ahla luqa marka macnuuna markaa suurtagal maha buu leeyahy waxaan amar hayn inuu amar kaba dhigo ama waxaan nahyi ahayn nahyi ahaan inoogu soo naqliyaa suurtagal maaha fawajaba marka waxaa waajiba an yuqbala la aqbalo in la aqbalo kasayri ma yarwi axaadiida kale inoo warinaya sidaan u aqbalayno hadduu yidhaha amara rasuulullahi bikada ama nahaa canuna siiqadii aynaan helinbe in saa loo qaataa ayaa waajib noqonaysa faslan fa ama idaa qaala hadduu yidhaaho waa ninkii saxaabiga ahaa waana meelihii dee kutubtan musalaxa kuma sugnayd alfaadihii ay lahayn xukmu rafci bay leedahay yaa lafdigoodu dee marfuucniboba ku sugnaanay umirnaa bikada iyo nuhina can kada iyo min asunati kada iyo marka saxaabi yidhaaho ama idaa qaala hadduu yidhaha umira fulanu bikada hebel baa saa la faray sadeed umira bilaalun an yashfaca alaadaana wayutira aliqaamata bilaal baa waxaa la amray aadaankii inuu laba dee shafci ka dhigo iqaamadiina midmideeyo oo kale umira fulan bikada aw amase umirna bikada dee waxa weeyaan waxaasaa nala faray aw nuhina can kada se hadalkii u mucadiya nuhina can itibaaci ljanaa'izi walam yuczam calayna ay tidhi walam yusami aanu magacaabin saxaabigu hadda waa saxaabi waxa laga hadlaya waana arrin sharciga waxa laga hadlayaa maaha arrin kale iyo dee aan umuurihii axkaamta ahayn iyo sharciga walam yusami aanu magacaabin walxaal lam yusami alamira ciddii amarka lahayd ee amartay xumila dalika waxaa lagu xambaarayaa calaa rasuuli sala allahu alayh wasalam cidan amarta iyo ama nahyiday inuu rasuulka ilaahay inay sharci bay caddayn arrinkan xuju uu laba yimi cidda qowlkiisa la xujaysan amarkiisa iyo nahyigiisna iyo kaa la raacaya waa rasuulka ilahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh saa lagu xambaaraya oo markaa xukmu rafci bay alfaadahani leedahay waxay la mid tahay isagoo yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bikada labada fasilmatay ku kala duwayn taa hore aamirkiibaa caddaa oo uu magacaabay oo amara rasuulullahi sala allahu alay wasalam bikada bui waa fasalka hore ama fasalkan aamirkii lama magacaabina umirna bikada ama umira fulanun buu yidhi marka wuxu uhi xumila waxaa bal taas xumila dalika cala rasuuli sala allahu alayh wasalam wakadalika waxa saasoo kalea oo macnaa dee xukumkiisu uu marfuuc yahay laga dhigayaa sunnihii rasuulka in loo jeedo in qaal hadduu saxaabigu yidhaaho min asunati kada dee kolley halkan musalaxaana aada usii badnaabe sunnaha waxaa kamida waxa oo dee waxaaba dee min asunati axaadiid kala duwanna waa taw saxaabada ay noogu soo naqliyaan cibaaradaas oo min asunati kada hadduu saxaabigu yidhaha taas xumila waxaa lagu xambaarayaa cala sunati nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisi baa lagu xambaari wa qaala asxaabu abi xaniifata waxay yidhaaheen dee kollay qolooyin waxaa la arkaa aan iyagaba ahaydna waa qowlkooda muxadisiin iyaba laa yuxmalu laguma xambaarayo calaa dalika hadalkaas ilaa bidaliili daliil mooye ujeedadu sunnihii waxaa ixtimaaliyo sunnihii beledkaaba ixtimaali sunat lkhulafa baaba ixtimaaliyo xadiidkii calaykum bisunati wa sunati lkhulafaa irashidin waa kaa sunnaba uu rasuulka ilaahi kaba cabiray bal marka kol haddii ixtimaalaadkaasi jiraan waxaan ku xambaaraynaa uun daliil haddaan u helo in sunnihii rasuulka loo jeedo taas haddii aanay daliilkaasi jirin marfuuc kama dhigayno kuma xambaarayno wahuwa qowlu abi bakrin isayrafiy waxaa la arkaa kaas asxaabu xabiibna waa karqi ninka hadalkaale abu bakrin isayrafiy waa nin dee shaaficiyadii kaba midaan hore usoo maro risaalada shaaficina sharxay oo mutaqadim ahaa qowlkiisa weeye wa hada kayru saxiixin lakiin hadalkaasi saxiix ma aha sababta aanay u saxiixayn inay waxa weeyaan xataa ixtimaalkani haba jira shayga waxaa lagu xambaaraa waxa badan ee inta badan qaalibkaa lagu xambaaraa lianna aladii kii yuxtaju biamri amarkiisa la xujaysanaya in arrinku waa arrin sharciya saxaabiguna halkan ixtijaaj buu la yimi ka amarkiisa la xujaysanayo iyo wanahyi nahyigiisa la xujaysanaya wa sunnatii sunnihiisana la xujaysanaya sunnihiisuna kaa awmuyahay dariiqa mutalaca warasuulu sala allahu caleyh wasalam waa rasuulka ilaahim salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadka kale lamid ma aha ma aha faida adlaqa hadduu idlaaqo asaxaabiyu saxaabi dalika oo saxaabigu yidhaha umirna bikada ama nuhina can kada ama min asunati kada arrinkuna arrin sharciya yahay arrin sharciya yahay oo dee taas waa ciddii qowlkeeda la xujaysanayay umama sunnihiisu ahaa waajib alitibaac ayuunbaabu kuba dhacayaayo wajaba markaa waxaa waajiba an yuxmala in la xambaaro calayhi cala markaa calaa rasuuli illahi sala allahu alay slam inuuba jeedo oo ciddan aanu magacaabinin rasuulka ilaahay taas baa waxaa kale waa ixtimaal naadira ayuunbuu noqon baabulqowli fi nahyi bal amarkii halkaasaan kaga baxnay kollay nahyigu inta badan axkaamta dee waa laba dhinacun bay keliina waa isqaabilayaane waxyaalihii halkaa yimi halkana wuu soo noqonaya marka hadalkii dheeraayay in amarka kusoo maraynay nooguma imanaye cashar keliyun buu noqon doonaaba insha allah nahyigu kol haddii umuurihii isaga ay wadaagsanayeen dee intoodii badnayd aynu sooba aragnay wallah subxana wa tacala aclam